waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
bulshada soomaaliyeed ee degan xaafadaha galbeedka malban ee hoos taga dowlad deegaanka windham ayaa shantii bishan abril isugu yimi shir ay kaga tashanayeen danahooda bulshada shirkaasoo ka dhacay xarunta united soccer club ee xaafadda taaniid waxaa ka soo qayb galay bulshada galbeedka malban qaybaheeda kala duwan sida waalidiin hooyooyin iyo aabbayaalba isugu jira dhallinyaro iyo hogaamiyeyaal bulsho intaba qodobada lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa sida bulshada galbeedka malban degan loo midayn lahaa taladooda iyo inay dhaqaalahooda ku hirgeliyaan mashaariic bulshada nacfi u leh sida goob u gaar ah oo bulshadu ku kulanto isla halkaasoo lagu magacaabay guddi dhallinyaro ah oo soo qabanqaabiya xafladda ciidda rabadaan haddaba waxaa goobta xafladda joogay maamulaha laantan af soomaaliga idaacadda s b s xasan jaamac oo shirka dhammaadkiisii mikrofoonka la dhex qaaday kasoo qaybgalayaashii shirka qaar ka mid a isagoo oo weydiiyey wixii shirka ka dhacay iyo siday u arkayeen waana tan hooyo ku bilaabaysa salaan iyo magaceeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta dhegaysanaysa meeshaan waan salaamayaa magacayga waa cambare xasan cabdile halkaana waxaan ku kulanay caawa walaalkay xasan jasaaka allahu khayr walaalkay sidaad noogu timid hool ku yaala taraganiinaan caawa isugu nimid anagoo ka kooban hooyooyin dhallinyaro iyo mxuuahda rag waaweyn oo iyaguna akhyaar ah waxaana maaragtay laysugu yimid in laga tashado cawaaqibka iyo maaragtay dadka degan sidii loo midayn lahaa dadka degan windham city council maxaa la runtii discussion badan iyo fakrada isweydaaris badan baa ka dhacay meeshaan caawa taas oo markii dambeta lagu soo gabagabeeyey in dhallinyaro hormuuda oo aad u firfircoon maaragtay hawsha gacanta ayaga loo geliyo sidii ay noogu soo qabanqaabin lahaayeen xafladda iidda iyo waxyaabo kaloo maaragtay aad iyo aad loogu baahan yahay marka de maasha allah aad baan ugu faraxsanahay caawa maaragtay arrinta meesha ka dhacday waa gartay maxaad is leedaha sababaha waayihiin soomaalida communitigu waqtiyo badan bay isu soo noqdeen miitino badan baa la galay laakiin weli ayse waxba u socon
walaahi xasanoo sideedaba noloshu waa geedi socod mar walbo safar baan isaga jirnaa marka wax uun hagaajiya isleeyihiin oo waxyaabihii hore soo khaldamay mar walba inay hagaajiyaan rajo ah kama daalno marka kolley uun geedi socodyadii lagu soo jiray unbaa waxaan islahayn maaragtay gadaalka riixa ama maaragtay xarakaad cusub iyo maaragtay fikrado cusub oo maaragtay lagu dardargeliyo inaan samaysanaan caawo isugu nimid asalaamu calaykum magacayga waa mahad barkad maanta horta waa ku faraxsanaya shirka dhacay maasha allah odayaal iyo maamooyin iyo dhallinyaro way kasoo qayb galeen maasha allah qodobo badan baa la kafagareeye the most important uh, thing waxa waaye more youth engagement dhallinyarada in la howlgeliyo taasna waxay ku imaan kartaa um, several reasons ay ka mid tahay midda koowaad odayaasha inay noqdaan backforceka oo um, community guide gareynayo oo ku hogaaminayo wixii um, la qaban lahaa laakiin dhallinyarada inay noqdaan dadka grand worka qabanayaan oo actively ka qayb qaadanayaan because at the end of the day waxa wax loo qabanayo waa dhallinyarada so from youth to youth inay noqoto dhallinyarada ayagaa isfahmi karaan marka waxaan jecelnahnay insha allah dhallinyarada moo in la howlgeliyo ee noqdaan dad ka tirsan community ee dareemaan um, you know, inclusivitygaas inay, inay included yihiin oo lala talanayo oo la weydiinayo su-aalaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa nadiifo maxamed oo degan taaraneed maantay halkan waxaa lagu qabtay shir shirkaasay isugu imaadeen dhammaan communitiga degan gaar ahaan xaafadda windenville waxaa runtii laga hadlay communitiga iyo siduu u shaqeeyo waxaa yimid aaba aabayaal badan baa maanta yimid waa markii iigu horeysay oon arka aabayaal intaa tiro la eg oo kasoo qaybgala miitinada marka waa farxad in dadkii ay wax badan ay fahmeen oo ay hadda isbedel inay sameeyaan ay diyaar u yihiin wixii hore u khaldameyna in la saxo dadka dhan ay diyaar u wada yihiin especially waxa maantay toole aan aad looga hadlay sidii ilmaha dhallinyarada ah loo fakisgarayn lahaa inay iyagu ay noqdaan liidarka communitiga
waa gartay waa markii dhowr iyo tobnaadoo miitin noocaan oo kala dhaca maxaa hortaagan in community xoogan loo dhiso eriyada horta marka aan ka hadlano community soomaali badan ayaa victoria ka jira dhibaatadii cilada ugu badanna waxa weyaan communitiyada oon isku xirnayn wax badan oo community ah oo different area ka samaysan wax macnale oo sameynaysa male waxaa fiicnaan lahayd dadka degan soomaalida victoria degan waxaa fiicnaan lahayd inay samaystaan community xoog leh oo ay yidaan ambareelo ay markaa ay samaystaan kabacdina howlahooda iyagay u baahan yihiin ay u kala qaybsamaan waxyaabaha hortaaganna waxaa ka mid ah runtii marka la sheego qof walba ownkiisu wuxuu u furtay community wuxuuna rabaa isaga keligii inuu rangareysto isagoo aan markaasay tarabinin inuu maaragtay dadka kaleeto la sheergareeyo taasina waa midda inta badan communitigeena liiga ku keentay dhibaatada dhallinyaradeenna ku dhacaysay xabsiyada iyo daraaga iyo waxbarashadooda ay u daciifahayaanna ay ku imaanayso maadaama aan nahay community wadankan ku cusub dhaqan iyo muxuu ahaa af ahaan iyo diin ahaan intaba aan ku kala duwannahay dadkii hore uu sii joogay maasha allah mahadsantaad aad wax ku dareen aad baad adigana walaal u mahadsantahay sida wanaagsan aad noogala soo qaybgashay miitinka mar walbana aad ugu taagan tahay dadka soomaalidana aad u gacan qabatid codkoodana aad gaarsiisid dadyogo kale aan nasiibka u helin inay kasoo qaybgalaan waan kuwa mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim Ah, magacayga waxaa la dhahaa faadumo cabdulaahi xasan waxaan ka tirsanahay soomaalida degan xaafadda warabi soomaalida u taqaan laakiin magaceedu yahay wandham community taaneed baan deganahay caawa halkan waxaan isugu imaanay Som- eh, united soccer club in taaneed meeting baa ka dhacay soomaalidu isugu timid dad waxaa isugu yimid taya leh oo rag u badan maasha allah dhallinyaro u badan waxaana eh, runtii kasoo baxay qodobo badan insha allah biidni illah haddii oo ilaahay noo hirgeliyo waana miitinki ugu horreeya runtii aan aada ugu farxo kolley anigu aan arko marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka dhallinyarada aabbayaasha in dhallinyaraa la magacaabay in dhallinyaradaas la caawiyo oo baahideenna hadday noqoto waxbarashada dhallinyarada aada ugu liidato hadday noqoto dhinaca dhallinyarada jeelasha ka buuxda ama dhibaatadu ku haysata bannaanka daraaga iyo alkoholka dhallinyarada cabaysa ama seelgaraynaysa yacni haddaan soomaali nahay waxaa loo baahan yahay inaynu meesha ka kacno yacni waxa guri kastana soomaalida waxay ku maamaadeen geed kasta intii gubta ayaa hoostaal waxaan aaminsanahay guri kasta iyo majority in dhib weyn haysto dhibaatadu markay nagu dhacdana waynu qarsanaa waxaad qarsatana way ku qarsadaan baa layidhi in aan hadallo waxaa nagu jira aan ka hadallo oo aan caawino ilmaheenna futureka kuwa soo socda kuwa hadda jooga een, isbedelo badan baa wadanka ka jira wadanka iyo siduu u socdo iyo yacni waxaa loo baahan yahay caruurta in laga caawiyo in laga caawiyo intaasaan anugu ku talin lahaa aad baan ugu faraxsan lahaa wixii ka dhacay caawa halkan waxaan rajaynayaa wax weyn inay kasoo baxaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ah, bismillahi raxmaan raxiim Ah, magacayga waxaa weeye yaasiin maxamed faarax odayaasha da- deegaankan eh, taaneet iyo windham Val- village ayaan ka mid ahaa caawa waxaa halkan isu yimid communitiga ayaa halkan shir oo looga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka jaaliyadda dadka xaafadan degan waxyaabo badan oo muhiim ah oo si dadka wax loogu qaban lahaa ama communitiga loo asaasti lahaa oo dadka dhallinyarada iyo xabsiyada ku jirta iyo mustaqbalka caruurta sida dhaqankooda iyo afkooda iyo diintooda iyo loo ilaalin lahaa ayaa aada looga wada hadlay waxyaabihii meesha looga had- looga wada hadlay xal waxaa kamid ah sidii urur loo sameyn lahaa ururkaasna hadhowto loogu dhisi lahaa commu- jaaliyadda xarun ay u noqoto aasaas oo masaajid iyo eh, dugsiyada iyo oo maaragtay lagu sameeyo meeshaas ay base u noqoto eh, mustaqbalka caruurta dambe si ay caruurtu ay dhaqankooda iyo diintooda u haystaan oo ay caruurtaas ay noqoto arin si wanaagsan loo qorsheeyo jaaliyad fiican oo membership leh oo gud- oo gudiyo leh oo dhallinyarada iyo haweenka iyo odayaasha kule ka wada qayb galaan la- la dhiso waxaa hadda lagu ballamay in ciidda hadda guddiga kumeelgaar oo dhallinyaraha ay soo sameeyaan xaflad weyn xafladda kabacdina kabacdi markaas marka bacda ciid la galo sidii ee jaaliyadda loo dhisi lahaa waqti badan baa een- een shirar la qabto oo soomaalidu isu timaadaa oo waxyaabaha hor istaaga waxaa ka mid ah in een, communitiga mar walba ay een, aan lagu tashan een, een, dadku aysan jeebkooda lacagta gacanta gelin oo dhaqaalaha aysan bixinin oo dowladda wax laga sugo waxyaabihii caawa la soo qaada waxaa ka mid ahayd in aan dowlad wax laga sugayn dadku ay intay lacagtooda iyagu la baxaan eh, wax isku darsadaan oo membership fee ama xubinimo bixiyaan dabeedna arintaas ay keeni karto in markaa lagu heshiiyo oo qof walba qof in wax ku yeesho xoolihii oo eh, communitiga uu wax- wax geliyo dabeedna uu markaas cod ku yeesho saas ayaa lagu- ay lagu heshiiyey arrintaasina eh, waxaan filaya inay wax weyn ka bedeli doonto waxyaabaha aada loo soo qaada waxaa ka mid ah iyadana in communitiga laga dhigo meel lacagta haddii wax soo galaan si fiican loo maamulo oo loo sameeyo wax la yihahdo accountability iyo wax hadhow si loo aamini karo oo dad maaragtay aamina oo iyagu hawshaa ka bixi kara Een, em, arrintaas lo- gacanta loo geliyo haddii kale dad si xun u maamula ay noqoto in ay arrintaas ay keento maaragtay musuq maasuq iyo waxyaabaha communitiga kala dilaya oo baabiin ay noqonayso arrintaas maasha allah thank you yasin waa mahadsan tahay xasan aad iyo aad baa mahadsan tahay waaxda muxuu ahaan s b s xasan shaac oo ku mahad celinaynaa imaatinka caawa aad noo timid aad baa ugu mahadsan tahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho